haatanaha kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caawano qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah caawana ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qaybtii u dambaysay waraysigii abwaan xaaji
heestu waa hees qisa leh markaa raggii meesha magaalada burcad sida wanaagsan loogu soo dhaweeyey nin kamid abaa mar iyo lababa waxauu iga codsaday inuu hees iga rabo maalintii damaan waraystay waxauu iga warramay inan noloshiisa door wanaagsan ku lahayd ballantooduna ay ahayd sanadkaa la joogay kii ka horreeyey bishiisii sideedaad inay reer noqdaan barnaamijkuna wacweyska washington caweysi wanaagsan ayaan idilkiinba idin leeyahay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaane dhegaystayaal xubinta halabuurka iyo heesaaga intaynaan u gudbin bal markana heesta qormo iyo weliba codka fanaaniinta cabdisalaada beer dilaashe iyo weliba xariiba khaliif magool aynu ku wada nasanno
qaaya iyo sharaftee in qanjeedho laegtaye kama uu qadinine qalbi jire ilaahaye qaaya iyo sharaftee in qanjeedho laegtaye kama uu qadinine markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyailegede markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyailegede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadta qortaada dheere lagu qoray cabbaadhada markaad xaggayga
qoraxdu aroorti qaar la soo baxdo anaadku qarinbaad umarow qabadeedileed
adna qaybi ka wada tayo
aynu intaasi kaga soo gudubna heestaasi islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanaad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay waraysuu barnaamijka cawayska siiyey abwaan cabdiraxmaan xaaji oo ah guddoomiyaha kooxda xidigaha geeska kaasoo uu kaga warramayey waayihiisa fanka islamarkaana uu inagula wadaagayey heese kala duwan oo curiyey amaba hal abuuray waxaana dhegaystayaal idiin kala bixi doonaa abwaan xaaji iyo weliba wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur oo waraysigan kaga qaaday magaalada hargeysa magacan xaaji balqaab kuu kuugu baxay horta magacaa fadiyaan baaban la taaganay haye
malaha xaajiga iyo soomaalidu da-da ayay isku lamaaneeyaan haye oo ninka adigu da-daa ayunbaa malaha xaajinimadai u ogol yihiin xaaji waa naanays waxay bixiyey adeerkay xasanmataan ilaah waktigii aan yaraa ayay ilaahana qaaday sida lay sheegay yaraantaydii maan ahayn dadka qalqaaliga ah marka adeerkay baa wuxuu ohan jiray ninkani waa xaaji haye magacii sidii uu ahaa mid iska kooban had wuu ila koray waxay noqotay cabdiraxmaan haddii laleeyahay inaanan sooba jeedsan baa laga yaaba laakiin xaaji oo maadaama uu isticmaalkiisu batay hooyada yaabahay oo eh, cabdiraxmaan iigu yeeri kara ayaa xaaji iigu yeedha haye Eh, laakiin malaha qoraalka iyo qaab ay u qaldantay ma aqaane Eh, dhallinyaradan muuqaalada samaysaa Eh, ma geliyaan go- qawskii xaajiga moogti cabdiraxmaan xaaji ayaa la habdhig u eeg ayay qoraan bal qof idinku ah, laga yaaba inaa istaqaaneen shan sannadood Eh, ayaa laga yaaba inu- ina xaajiyo igu yidhaha moogti ama cabdiraxmaan xaajiyow haye
marka ayaamihii hore waxaa odhan jiray ina xaaji ma yihi xaaji waa aniga cabdiraxmaan xaaji waa aniga cabdiraxmaan xaaji ma yihi laakiin hadeer waan iskala qabsado ina xaaji waa dilaydhaa hee cabdiraxmaan xaaji waa dilaydhaa hee inta xaaji garanaysana waabada iyo waa- waa- waan isu garanana marka waa sidaa magacaas haddii lagu yidhaahdo isqiimee cabdiraxmaan waa nin sideeya qaabkeed isku qiimeyn lahayd sidaad iskula muuqataa
dee nin dadkiisaasun iskaga dhex jiraa waaba intaa qofna isma qiimeyn karo sida xaqiiqda ah Eh, laakiin nin dadkiisa ka mid ah waa hagaag haddii lagu odhan lahaa een, bedelo Mm, saxaafadda een, iyo weliba abwaannimada mm.
maxay tahay mihinada kale aad jeceshahay ood ku bedelan lahayd ama shaqada kale aad qaban lahayd lacala
horta labaduba waa laba ummadda loogu adeego oo saxaafaddana ummadda iyo qiyamkeedun baa laga dhisaa Eh, suugaantuna waa waxa baynu halkaa kusoo gaarnay saxaafadda horteed Eh, labaduba waa adeeg bulsho haddii xataa labadan bedel ay odhan lahaana adeeg bulsho kale ayuun baan haddana ku bedeli lahaa haye Eh, marka adeeg bulsho kale wuxuu doonaba ha noqdee wax kastoo bulshada loogu adeegayo sida labadaba wax bulsho loogu adeegaya yihiin ayuunbay ku xidhnaan lahay waa hagaag heesta kale jeceshahay abwaan suugaantaada een, inaad u dhex gasho ood noo soo qabato aniga iyo dhegeystayaasha waa tee
cabdicasiis cali ciise iskalaaji xagga nabar aan u kacnay haye ayaa qaaday heestu waa hees qiso leh Eh, haddii aan soo koobno eh, waxaanu tagnay magaalada burco haye
Eh, aniga iyo rag badan oo xasan dhuxul eh, xasan abaan dhuxul iminka waa xildhibaane oo jaamacadda burco bandhig sugaaneed ku lahaa markaa raggii meesha magaalada burco sida wanaagsan loogu soo dhaweeyey nin ka mida baa mar iyo lababa waxa uu iga codsaday inuu hees iga rabo haye maalintii damaan waraystay haye waxa uu iga warramay inan noloshiisa eh, door wanaagsan ku lahayd ballantooduna ay ahayd sanadkaa la joogay kii ka horreeyay bishii siisteeda inay reer noqdaan haye isagana nolol ahaan in waxbarashada jaamacadda oo kale inuu dhammaysto eh, furs- yacni kala qayb qaadatay halgan nololeed la gashay eh, oo runtii dhankiisa wanaag badan u tirinayay in la dhex maray haddaba hanaankana wuxuu noqday mid igu cusub aniga haye
ninkaa rajadii iyo hawshii uu rabay Mhm.
waxaan jiiray ayaa waxay noqdeen wax aniga xaggaya ku cusub haye waxa uu sheegay iyagoo arrintoodu meel taallo in loo adeegsaday aqoon Mhm.
oo social media isticmaalaya iyo waxay ku xiriirayeen in laga jabsaday haye
in markaa laga been abuuray Mhm.
oo waxaan isaga ka tegin Mhm.
laga geeyo bimacnaa haye maadaama oo controolkiiba lagala wareegay Mhm.
waxay ka xiriirayeen isku dhac halkaa ka yimi Mhm.
oo xoogaystay Mhm.
inuu keenay kala irdhow haye Eh, inaanay suurtagalna ahayn xilligan Mhm.
in hadal caadiya laisku fahmaa haye ee inuu bal suugaanta garabsanayo Mhm.
waxa uu iga codsaday inta hore bal inuu waxa uu dareemayo ammaanteeda Mhm.
inaan ka dhigo Eh, marka labaadna in dhibaatadan dhacday ay tahay mid ka timi Mhm.
eh, midiyaha adeegsanaya oo la jabsaday haye Eh, marka saddexaadna inaanu ka maarmahayn haye heestaasi way waqti badan bay igu qaadatay oo laba jeeroo dambe uu hargeysa igu yimi xataa inay suurtagelinaan u sameeya waa deeniyo maxaynu sameynaa ma waxaa la jabsaday baynu idhaahnaa ayaynu hees ka dhignaa way igu yar adkay ugu dambeyn laakiin way suurta gashay nasab dhalad iyo dhamma isugubaay labeel sharaf loo aan dhawaystaay maanku dhowrtaa kaa dhur sugayo aduunbaa ku dheer dhabtii qalbiga nacab dhiiran baa xogteenna dhaco dhambaalkii darbaa dhufaysu galo dhaliilla unkaa dhankayga marto aqoon wax dhibtaa dhexdeenna gashe haye dhaataya waxaan kuu dhowranayaa qofkuu dhigmayaa mabuu dharano dhigaa hunnay kuma dhaafsan karee dhaqashiyo adaan dhexdin kaa rabaa ya salaam iskilaaji baa qaadaya heestaasi dhegeysa habboon waa heesaha cusub ee abwaan xaaji ee hawada kusoo jira dhegeysi wanaagsan
nasabdhaladiyo dhammaysugubaay labeel sharaflo aan dhawaysta waan ku dhowrtahaa kaadhu sugayo adunba ku dheere dhabti qalbige nasabdhaladiyo dhammaysugubaay labeel sharaflo aan dhawaysta waan ku dhowrtahaa kaadhu sugayo adunba ku dheere dhabti qalbige nacami ramba xoogteenna dhalo dhambaalki darba dhoofaysu galo kali lawnka lawnka dhankayga marto aqoon wax dhibaa wax dhibaa dhexdeenna gasheeye nacami ramba xoogteenna dhalo dhambaalki darba dhoofaysu galo kali lawnka lawnka dhankayga marto aqoon wax dhibaa wax dhibaa dhexdeenna gasheeye tacadaya waxaan ku dhowranaya qofkuu dhigmaya maabuu dhalano igaahunoy igaahunoy kuma dhaafsan kare arayee dhaqashiyo adan adan dhaxlinka rabaa cadday waxaan ku dhowranaya qofkuu dhigmaya maabuu dhalano dhigaahunoy dhigaahunoy kuma dhaafsan kare arayee dhaqashiyo adan adan dhexdinka rabaa
abwaan xaaji madaxweynayaasha dunida jira haddii lagu yidhaahdo mid noqo keebaad noqon lahayd
rajab tayyib erdogan haye maxaad ku doorata waxaan ku doortay kartida hal adayga iyo himilada fog wakaala waa hagaag waa hagaag heesta ugu dambaysa aynu dhegeystayaasha kaga tegayno arki maysid ilmadaan qubi jiriye oo hintaydii Mhm.
arki maysid kalsoonidii ambatiya aaminkaygii arki maysid ammaantii hore iyo ololahaygii arki maysid intaan odhan jiriye erayadaydii arki maysid ogaalkaad lumisiyo ilaalintaydii mana arkaysid xiskii oofin jiray amaradaadii intaad weyday aadmiga haystee ku ilaaway iyo awoodaha jacayl inaan ahay agaasinkooda markhaati adiga igu filan waanad ogsoontahay waa hagaag waa mid ka mid a heesaha caanka baxay ee qaado fanaanada daadayar ee najma nashaad
arki maysid ilmadan qubi jiriyo oo inta yidiye arki maysid kalsoonidii ambatiyo aaminkaydii arki maysid ammaantaydii hora iyo ololahayge arki maysid intaan oran jiriyo erayadaydiye jiriyo erayadaydiye
guud ahaana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
intaad weyday admiga haystee ku ilaawa iyo awoodaha jacayl inaanahay agaasikooda marqaati adiga iigu filan waanad waanad waad ogsoon tahay arki maysid iftiinkii jacaylkiiyo ilaysaydiye arki maysid ubaxan sida jiriyo udugyadiisiiye arki maysid maankii aywa jiray ilintarkaygiiye arki maysid indii kugu farxa iyo eegmadaydiiye heestaasi macaan waxay ugu dambaysay barnaamijka caweyska washington oo uu noo soo diyaariyey cabdixakiin maxamuud shirwax